رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين وحن كدح جرني في سورة العنكبوت وحن كدح جرني قصدي nabiyullaahi luud ayaan ku dhex jirnay waxaan soo aragnay allah subxaana watacaala oo noo sheegay nabiyullaahi luud inuu dadkiisii u diray markii qowmi luud loo dirayna faaxishadii iyo xumidii ay ku jireen inuu ka reebay oo ka sajriyey ayagana jawaab ay uga dhigeen tahdiid iyo istihzaa yani maaragtay jeesjees ay leeyihiin cadaabka aad noogu goodinayso la kaale haddaa mid run sheegaya tahay markaana nabiyullaahi luud ilaahay uu bariyey subxaana watacaala dadka mufsidiinta ah inuu uga nusreeyo uga gargaaro oo allah subxaana watacaala weydiistay taas ayaanu soo aragnay allah subxaana watacaala ducadiisu waa ajiibay markiiba malaaig buu soo diray malaaigtii nabiyullaahi ibraahim bay soo mareen ayagoo laba arrimood wato arrinka koowaad oo ah bishaaro nabiyullaahi ibraahim ay u bishaaraynayeeno walad ay ugu bishaaraynayaan inuu isxaaq u dhalan doono isagoo da-weyn oo nin weyna haweentiisa oo maaragtay hore aan u dhali jirinna inuu ilaahay ka siin doono waladkaasi tan labaad in la halaagi doono qoladan qowmu luud la yidhaahdo nabiyullaahi ibraahim in la soo ogeysiiyey markaana nabiyullaahi ibraahim uu markiiba yacni malaa'igtii hadal ku celiyey oo leeyahay magaaladaas aad leedihiin waa halaagaynaayo qura qowmi luutin soo ma ogidin inuu nabiyullaahi luud uu joogo malaa'igtiina waa u jawaabeen oo waxay yidhaahdeen waan ognahay cidda ku sugan qowm nabiyullaahi luudna waan ognahay iyo dadkii raacay kuwa beeniyey oo kufaartana waan ognahay laakiin luud iyo ahalkiisa waan badbaadinaynaa oo halaagii iyo cadaabkii baan ka badbaadinaynaa haweentiisa mooye haweentiisa waxay ka mid noqoni dadka la halaagaya ayay ka mid noqonaysaa weyaan marka qisadaas ayaanu ku dhex jirnay malaa'igtii way yimaadeen oo nabiyullaahi luud bay u yimaadeen markay nabiyullahi ibraahim ka soo tageen nabiyullaahi luud bay u yimaadeen tiibuu allah nooga warramay subxaana wa tacaala walamaa an jaaat markii ay timid rusulunaa rususheennii oo malaa'igtii ah luutan nabiyullaahi luud markay u yimaadeen siia bihim siia waa la xumi geliyey nabiyullaahi luud bihim ay bimajii'ihim imaatankooda ay yimaadeen ayaa lagu xumigeliyey oo uu ka murugooday wey wabaaqa wuu cidhiiryoomay bihim ay bimajii'ihim malaa'igtaas imaatankeedii ay yimaadeenna darcan yacni dhudhun ahaan xagga dhudhunka ayaa la cidhiiri geliyey yacni qalbigiisibaa cidhiiri galay baa loo jeedaa aaduu uga murugoodo uga tiiraayooday weyaan markay murugtii ku arkeen iyo arrintan inuu aada uga xun yahay dad maaragta bashar ah oo dhallinyaro ah suurad wanaagsan leh oo u soo martisay markuu arkay qoonkiisuna ay ahaayeen dad xun oo faaxisho sameeyaa ayuu aada uga xumaaday asna uusan difaaci karaynin markaasay markay arkeen dhibaatada haysatay iyo murugta ay inay rusul yihiin isku sheegeen malaa'ig ay yihiin aysan bani aadam ahayn markaasay waxay yidhaahdeen wa qaaluu waxay yidhaahdeen malaa'igtii laa takaf luudow ha baqin yacni ha cabsan walaa taxzan hana murugoonin imaatankeenna aan kuu nimid yacni ha ka murugoonin hana ka baqin inay dadkaa qowmkaasi xumi ay nagu sameeyaan ha ka cabsanin sababtu waa maxay innaa anagu munajuuka kuwa ku korin baa nahay oo ku badbaadin adiga luud ah wa ahlaka ahalkaagana waan badbaadinaynaa dadkii adiga ku raacay ee mu'miniinta ahaana cadaabkii baan ka badbaadinaynaa iyo halaagii weeyaan ila imra'ataka haweentaada mooye xaaskaada mooye adigii ahalkaagii waa idin badbaadinaynaa kaanat haweentu waxay ahaatay ka mid ahaatay min alhaabiriina kaanat waxay ahaatay haweentii min alhaabiriina ay min albaaqiina fi lcadaabi kuwa cadaabka ku haro ayay ka mid noqonaysaayo kuwa la cadaabaya bay ka mid noqon wey ama kaanat waxay ahaatay haweentii min alhaabiriina ay min alhaalikiina kuwa la halaago mid kamida ayay noqonaysaa weyaan markaasay weli hadalka sii wateen malaa'igtii oo yidhaahdeen innaa anagu munziluuna kuwa dejin baan nahay calaa ahli haadihi alqarya magaaladan yani maaragtay qaryadan oo qura qowmiluut la yidhaahdaa ahalkeeda dushooda kuwa ku dejin baan nahay rijzan ay cadaaban cadaab kuwa ku dejin baan nahay cadaab baanu kusoo dejinaynaa weyaan min asamaai samada xaggeedaana kaga soo dejinaynaa cadaab ayaan dhanka cirka uga keenaynaa weyaan maxaan ugu cadaabaynaa sababku waa maxay bimaa kaanuu ahaanshahoodii yafsiquuna kuwa faasiqnimo sameeye ay ahaayeen fisqiga ay la yimaadeen sababteeda ayaanu ku halaagaynaa saasoo allah subxaana wa tacaala leeyahay bisabab fisqihim fisqigoodii ay la yimaadeenoo kufrigii iyo shirkigii iyo takdiibkii iyo liwaadkii iyo xumidii ay samayn jireen oo dhan sababteeda baanu ku halaagaynaa sidaas ayay nabiyllaahi luud ay u sheegeen weyaan walamaa an jaaat rusulunaa antaas waa midda ay mufasiriintu dhahaan wa masiidatun lita'kiid waa ziyaada bay yidhaahdaan macnaheedu waxa wy walamaa jaaat rusulunaa adoo kaloo yiri la mid tahay walamaa jaaat rusulunaa marka antu waa ziyaada bay leeyihin walamaa an jaaat markay timid rusulunaa rususheenii rususha halkan waxaa loo jeedaa waa almalaaika malaa'igtii weeye markay imaanayeenna waxay ku yimaadeen suurad bani aadam ayagoo wata bay yimaadeen maxaa yeelay inay suurad bani aadam wataan ayagoo suurad bani aadam isku ekaysay inay u yimaadeen waxaa tusinayo murugta uu ka murugooday nabiyulaahi luud uu ka murugooday weyaan maxaa yeelay hadday calaa suurati almalaaika ay ku imaan lahaayeen suuraddii malaaigta hadday ku imaan lahaayeen kama murugoodeen lanna malaaig inaysan bani aadam wax xumaana ku samayn karaynin wuu og yahay weyaan marka suura waxay leeyihiin weliba dhallinyaro mufasiriintu odhanaya suurad dad dhallinyaro ahoo aad u wejiye qurxan ayagoo ah bay yimaadeen markaasuu wuxuu u maleeyey dad martiyaho wanaagsanoo isaga usoo martiyey markaasuu qoomkiisana og yahay wixii ay samayn jireen iyo faaxisadii saas darteed buu marka murugtaan uu la murugooday weyaan marka malaa'igta calaa suurati bani aadam ayay ku yimaadeen weyaan walamaa an jaa'at markay timid rusulunaa rususheenii malaa'igtiiya luuta nabiyulaahi luut markay u timid siia bihim yacni waa la xubi geliyey ay xazina bihim wahtama biamrihim wuu murugooday arrinkooduna aad uga murugooday oo aad uga uga xanuunsaday weeyaan wabaaqa bihim darcaa wabaaqa bihim yacni wuu ciriiriyoomay darcan majiicoodii imaatankoodii ay malaa'igtu u timid ayuu la ciriiriyoomay darcan marka bayqu darci waxay leeyihiin waa kinaaya cani lcajzi baa la yidhahda wabaaqa bihim darca tabar oo ku difaacaba waayey oo kale weeyaan saasaa loo jeeda kinaaya cani lcajzi baa la yidhahda waxaa la yidhahda qofka faqiirka ah ee xoolaha aanan haysanin fulaanun baaqat yaduhu baa la yidhahda hebel ninka la yidhaahda baaqat yaduhu yani idaftaqar hadduu faqiiro gacantiisaa ciriiriyootay waa ka caajisay inuu wax helo ama wax bixiyo awoodi waaye wey waa faqiir weyaan marka yani wuu ka caajisay inuu difaacabu awoodi waayey murugta sidaasay ugu badatay weyaan maxaa yeelay nabiyulaahi luud wuxuu u maleeyey bani aadam buu u maleeyey oo u soo martiyey wuxuuna ka xumaaday qoomkiisa inuu isla damac uu maaragta geli doono wa ficlan way u yimaadeen ayaga oo doonayo inay maaragtay martidii nabiyulaahi luud faaxisho ku sameeyaan iyo liwaad ayagoo doonaya u yimaadeen ilaa uu markii dambe gaarsiiye yidhaahdo alaysa minkum rajulu rashiid war qof xataa caqli la oo hanuunsan miyuusan idinka mid ahayn waa idin sidee ilaa uu gabdhihiisa u bandhigo yidhaahdo haaulaai banaatii huna atharu lakum fattaqu llaha walaa tuqzunii fii dayfii yani kuwan waa gabdhahaygii wey saasuu odhanaya kaalaya guursada ayagaa ilaahay idiin baneeyey haaulaai banaati huna atharu lakum ayagaa idiin tahaaro badan marka ragga iska daaya faraha ka qaada ha igu fadeexaynina martidayda ha igu fadeexaynina alaysa minkum rajulu rashiid miyuusan qof hanuunsan oo wax gartaa idinka idinka mid ahayn halkaasuu gaara ilaa maaragtay yidhaahdeen annagu waad ogtahay waxaan u nimid maa lanaa min banaatika min xaqin wainaka lataclamu maa nuriid wax danoo aan ka leenahay gabdhahaada ma jiraan waxaan doonaynana waad garanaysaa inaan ragga faaxisho ku samayno ayaanu doonaynaa ilaa uu tamaniyo yidhaahdo qaala low ana lii bikum quwatan o aawi ilaa ruknin shadiid nabiyulaahi luud uu yidhaahdo maanta haddaan awood idin lahaan lahaa ama yani tiir adag ninku tiirsan aan ahaan lahaa martidayda ma aad hunguriyeyseen mana xumaan kuma aad ma samaysayn niqaashkaas dheer ayaa dhex maray laakiin suuraddaan way iska soo koobaysaa waa soo gaadinaysaa weyaan markay murugta ay ka badatay oo saa dadkii ula murmayo baa malaa'igtii marka la hadasho waxay yidhaahdeen wa qaaluu waxay yidhaahdeen laa takaf luudow ha baqin inay annaga wax na yeelaan ha ka cabsanin walaa tahzan hana murugoonino ha ka murugoonin yani maaragtay maxaa la yidhahda martida kuu timid in xumaan lagu sameeyo ha ka murugoonin weyaan marka waxaan nahay rusul ilaahay baa nahay wey saas iskugu sheegeen si suuratu huud buu ilahay ku sheegoo yidhi qaaluu yaa luutu inaa rusulu rabbika lan yasiluu ilayka yani waxaa nahay malaa'ig ilaahay wax dhibohay ku gaarsiin karaana lama arkee waxba ha murugooni saasay ku yidhaahdeen weyaan markaasay u caddeeyeen dadkaa marka in la halaagayo intii nabiyulaahi ibraahiim ay u soo sheegeen in qaryadan la halaagi doono luud iyo ahalkiisana la badbaadin doono ilaa haweentiisa mooye oo nebi ibraahim ay u sheegeen ayay haddana nabiyulaahi luud u sheegayaan weyaan inaa anagu munajuuka waa ku badbaadinaynaa luudow oo yani cadaabkii baan kaa badbaadinaynaa waahlaka ahalkaagana waa badbaadinaynaa yani cadaabka oo qoomkan halaaga la halaagayo ayaan kaa badbaadinaynaa adii ahalkaaga ila imra'ataka haweentaada mooye kaanat waxay ahaatay min alhaabiriin ay min albaaqiina fi lcadaabi kuwa cadaabka ku haro ama min alhaalikiina kuwa la halaago mid ka mida weeye haweentaada maxaa yeelay sidaan xalay soo marnay haweentu waxay ahayd qoomka ayay maaragtay yani ay la wadaagtay xagga shirkiga ma ahayn haween muslimada ma ahayn haweenta nabilaahi duur muslimad ma ahayn darb allahu maala ladiina kafaruu imra'ata nuuxin waimra'ata luuطin kaanataa taxta cabdayn min cibaadina saalixayn fakhaanataahumaa falam yugniya canhumaa min allahi min shay nabilaahi luut iyo nabilaahi nuux xaasaskoodu waxay ahaayeen gaaladay ahaayeen khiyaanada la sheegayana waa alkhiyaana fi lkufri wey fakhaanataahumaada xagga kufrigiibay ku khiyaaneen oo gaalnimaay la yimaadeen ayaa loo jeedaa weya marka labadaas haweentu marka kufriga way la wadaagtay waxay mufasiriintuna leeyihiin waxayna tusi jirtay duyuufta u timaado martida u timaado nabilaahi luut ayay qoynkooda usoo sheegi jirtay si ay faaxisho ugu sameeyaan weya ina anagu munziluuna kuwa dejin baan nahay calaa ahli haadihi alqaryati magaaladan yani maaragtay oo qoomuluud ay degan yihiin ahalkeeda oo qoomuluuda kuwa ku dejin baan nahay dushooda rijzan cadaab baan kusoo dejinaynaa min asamaai samada xaggeeda aan kaga soo dejinaynaa weya marka alrijzu waxaa loo jeeda waa alcadaabu cadaab baa lagu soo dejinaya maxaa loogu soo dejinay bimaa kaanuu yafsiquun ay bisababi fisqihim fisqigooda sababtii ayaana cadaabkaa loogu soo dejina wey faasiqnimadii ay la yimaadeen oo kufrigii iyo shirkigii iyo macaasidii oo liwaadku ka mid yahay qatligii ou ka mid yahay nahbigii xoolaha dadkoo la boobo ou ka mid yahay waxaasoo dhan yani qadcu ariiq waddada ay gooyaan ay ka mid tahay asbaabaha fisqigaah oo dhan sababteeda baa ilaahay u halaagay subxaana wa tacaala marka qaabkii loo halaagay suuraddaa nooma sheegin laakiin in la halaago unbay suuraddaa noo sheegtay qaabka halaagooda u ahaa wuxuu ahaa allah subxaana wa tacaala inuu dhulka la jaray fajacalnaa caaliyaha saafilaha in meeshoodii sarraysay meesha hoosaysa laga yeelay meeshii hoosaysana la saro mariyey dhulkaa lala jaro lala darogediye wey markaasaa dhagxaan sanada looga soo daadiyey oo cadaabu ilaahay uu ku cadaabay subxaana wa tacaala wey marka cadaabkooda in suwar fara badan baan kusoo marnay weya walaqad taraknaa minha aayatan bayinatan liqowmin yacqiluun walaqad taraknaa waan tagnay minhaa qaryadii xaggeedii ayaanu yani ka tagnay aayatan ayadoo aayad ah baanu ka tagnay aayad calaamad iyo maaragtay shay lagu cibro qaataa aayaddaasoo bayinatan mid cad ah ee aad iyo aad u muuqato ayadoo ah baanu ka tagnay liqowmin dad baan uga tagnay dadkoo yacqiluuna wax garanayo caqligooda ka shaqaysiiyo oo maaragtay waxyaalaha cibarka ah ku cibro qaato wax u taraahi dadkaas ayayna aayad u tahay buu rabbi leeyahay subxana watacaala marka walaqad taraknaa minhaa aayatan damiirkaa minhaa meelo badanaa loo celiyaa meesha hadda aan u celinay qaryadaan u celinay waa loo celiyaa oo waxaa loo jeedaa aayad baan uga tagnay qaryadii oo loo jeedo yani aahaara manaasilihim ilkhariba baa loo jeedaa guryahoodii baaba'ay baqaayaadkii baqiyadii ka hartay raadkii ka haray ayadoo ah baan ka tagnay dhulkaas intuu ilaahay gooyey oo maaragtay dhagxaan ku daadiyey wax baqaayaad iyo afar aysan waxay ka tagay aysan jirin baan maaragtay ka tagnay waa la yidhaahdaa waxaa kaloo ay culimmadu yidhaahdaan oo aayadda ay u celiyaan ficlada lafteeda ficilkii oo halaagii ah laftiisana way u celiyaan damiirka weyan walaqad taraknaa waan tagnay minhaa yani ficladaas lagu sameeyey ee halaaga ahe dhulka lala jaray qowmuluud aayatan ayadoo aayada baanu ka tagnay aayadoo bayinatan muuqato waa aayad mucjizo ahoo allah qudradiisa ku tusin karto inuu ka aargudan karo cadowgiisa tusin karto adduunku inuu wax walba ku samayn karo inuu facaal limaa yuriid yahay wuxuu doono uu fali karo aayadku tusinayso cad ayadoo ah bayaan ayaanu kaga tagnay buu leeyahy liqawmin yacqiluuna dadka wax garanayo yani maaragtay caqligooda ka shaqaysiiyo oo ku cibro qaataa dadkaas bayna aayadu tahay ee cid walba uma ah dadka ahlucaqliga ahi ee cuqalada ah wax garanaya kuwaas unbaa ku intifaaco sidaasaa marka iyaga loogu khaas yeelay oo layidhi liqowmin yacqiluun waa ayaga dadka ku intifaaco wax ku garto markaasay ka haraan wax alla wuxuu ilaahay ka reebo oo dhanba ay ka haraan weyaan qisadii nabiyullaahi luud halkaas ayaa ay maaragta ku dhammaatay maxal shaahidkana waxa weeye oo qisadana lakugu soo sheegay waxa weeyaan allah rasuul buu soo diraa dadka uu soo dirana khayrka iyo tawxiidkay faraan markii ay tawxiidka diidaan ee rususha ku caasiyaan oo beeniyaanna in la halaago in lala tusayo markaasaa mushrikiintii waxaa la leeyahay idinkana haddaad nebi maxamed beenisaan sidoo kale rasuul ilaahay baad beeniseen halaaga ummaddaa ku dhacay oo kalebaa idinkana idin qabsanayo o idin waa laidin halaagi weeyaan wailaa madyana akhaahum shucayba faqaala ya qowm icbudu llaha warju lyawma alaakhir walaa tactuu fi lardi mufsidiin wailaa madyana waarsalnaa waan dirnay ilaa madyana reer madyan intii ka yimi akhaahum walaalkood oo shucayban shucayb ah ayaan u dirnay nabiyulaahi shucayb oo walaalkood fi nasab ah ayaan reer madyan u dirnay fa qaala markaasuu wuxuu yidhi yaa qawmi dadkaygow ucbudu llaha alla caabuda oo ilaahay subxaana watacaala cibaadada ku gooni yeelo axad kale hala wadaajinina shirki ha u samaynina warjuu alyawma alaakhira maalinta aakharana ka baqa wey rajaha bimacna alkhawf waa hadda warjuu cabsada alyawma alaakhira maalintii qiyaamaha ahayd yowm alaakhira ahaydna kuwa ka baqaahi noqda oo hadda u diyaargarooba qiyaamihii si cadaabka ilaahay aad qiyaamaha uga fakataan walaa tacsaw ha fasaadinina fi lardi dhulka dhexdiisa mufsidiina xaala kownikum mufsidiin idinka oo kuwa fasaadinayo abadii fasaad ha ku samaynina marka qowmu shucayb waxa wey waa asxaabu madyan waa la yidhaahdaa waxaa kaloo la yidhahda asxaabu layka labadaba qur-aanka waa lagu sheegaa waa qowmu shucayb wey nabiylahi shucayb dadkii loo diray weeyaan dadkaasi qowmu shucayb shirkiga ka sakoow waxyaalo fara badan bay samayn jireen tadfiifu lkayli wlmiisaan wax la yidhaahdo ayay samayn jireen dadka ayay maaragtay miisaanka ku khiyaani jireen markay wax miisaamayaan markay wax u beegayaan kulli khiyaanay ku samayn jireen waa nusqaamin jireen dadka waxooda yani maaragtay fasaadka marka la leeyahy walaa tactuu fi lardi mufsidiin shirkigiibaa ugu horeeyey laanna fasaad ka weyni ma jiro ashirku billaah marka kabacdiina waxaa ku xigo waxyaalihii mucaamalaadka xunxunka ay samayn jireen marka ambiyadu sidaasay ahaayeen markay qoom walbad u yimaadaan markay shirkiga ugu horeeye ka reebaan haddana munkaraadka kale ay samayn jireen waa ay ka reebi jireen weyan madyana sida aan soo marnay yani filistiin junuubkeeda oo waa maaragtay koonfurteeda ayay ku taallaa halkaasaa la yidhaahdaa weyan wailaa madyana waarsalnaa waan dirnay ilaa madyana reer madyan waxaan u dirnay akhaahum walaalkood oo shucayban shucayba baan u dirnay nabiylahi shucayb baan u dirnay faqaala markaasuu wuxuu yidhi yaa qowmi dadkaygow ucbud llaha alla caabuda yani ucbud llaha waxdahu walaa tushriku bihi shayan alla keliya caabuda cid kalena ha la wadaajinina saasuu maaragta ku yidhi warjuu cabsada alyawma alaakhira maalinka qiyaamaha ah ood rabbigiina hor istaagi doontaan oo ina adeer ku difaacaya iyo qabiil iyo qaraabo midna aynan jirin laaluush iyo maaragtay lacagaan bixinayaana aan laga aqbalaynin maalintaasna hadda u diyaargarooba oo ka cabsadaba ku yidhi walaa tacsow ha fasaadinina fi lardi dhulka dhexdiisa fasaad ha ku samaynina oo shirkigii uu ka mid yahay takdiibkii rususha la beeniye ay ka mid tahay mucjizaadkii ambiyada ee la diiday ay ka mid tahay fisqigii iyo macaasidii ay samayn jireen waxaasoo dhan xaala kowniku mufsidiin idinkoo kuwa fasaadinaya ah ardadii ha fasaadinina weeyaan marka alcusuwu iyo alcifiyu kulligu waa la yidhaahda waxaa loo jeeda wa ashaddu lfasaada layidhahda fasaadka midkiisa aad u xun ayaa la yidhaahdaa weeyaan way beeniyeen nabiyullaahi shucayb warkii uu sheegana ma aysan qaadanin suuradda markuu iska soo gaabini wey fakadabuuhu nabiyullaahi shucayb bay beeniyeen asxaabu madyan way beeniyeen markii ay isaga iyo wuxuu wata ay beeniyeen fa akhadathum waxaa qabatay qowmu shucayb waxaa qabtay الرجفة يعني جلجل شدي ما قبطة قل كلا لك جلجلي ويا رجفة بالي لهذا زلزال قبطي ويا فأصبحوا مركي دلك لك جلجلينا فأصبحوا وحي نقضين يحارين جاثمين فوقود كودوضو في دارهم daartoodi dhexdoodii ama beledkoodii dhexdii kuwa fuuduudabay noqdeen yani jilbajaba oo ruuxdii ay ka baxday weyaan durbadiiba sidaasay noqdeen weyaan marka halkan allah subxaana watacaala wuxuu noogu sheegay cadaabka la cadaabay asxaabu madyan qowmu shacayb lagu halaagay inuu arrajfa ahaa arrajfa yani dhulkoo lala gilgila zilzaal ku dhacay inuu yahay ayuu noo sheegay waxaan soo marnay fi suurati shucaraa ayaan kaga soo hadalnoo soo sheegnay nooca qoomu shacayb lagu cadaabay saddex noocba in laiskugu daray halaagooda uu ahaa ayaanu soo marnay weyaan rajfo waa lagu cadaabo oo dhulkii waa lala jiljilay sayxa waa lagu cadaabay oo maaragtay qaylo oo hanqar oo kor kaga yimid oo samada kaga yimidna waa lagu cadaabay cadaabu yowmu dulla daruur ilaahay intuu kor u keenay oo cadaab uga soo dhexdaadiyana intaba waa laiskugu daray qowmu shacayb weyaan marka sidaasuu rabbi saddexda cadaabba waa la iskugu daray wey fakadabuuhu asxaabu madyan waxay beeniyeen nabiyulaahi shucayb faakadathum markay beeniyeen waxaa qabatay alrajfatu gilgilashadii baa qabatay weyaan alrajfa waxaa loo jeedaa azalzalatu shadiida baa la yidhahda waa dhulka oo aada loola gilgilo zilzaala la yidhahda dhulka dhulgariil ayaa lagu halaago lagu baabi'iyey weyaan qowmu shucayb ilaahay sidaasu ku baabi'iyey fa asbaxuu marka waxay noqdeen jaasimiina kuwa kuududo yani fii diyaarihim guryahooda dhexdooda ama beledkoodii dhexdii kuwa kuududo bay noqdeen weya yani waxaa loo jeeda sida qataada uu ku fasirayo fa asbaxuu mayitiina fii daarihim kuwa mayda bay noqdeen yani durbadiiba ruuxdii baa ka baxday markaasuu maydkii markuu ruuxdu ay ka baxday isagoo jilbajabo oo jilbihii sidaa u kuududo ayaa maaragtay nafti daysay weeyaan saasay maaragtay allah leeyahay subxaana wa tacaala markiiba ilaahay subxaana wa tacaala waa uu baabi'iyey weeyaan halkaasna nabiyullaahi shucayb iyo dadkii loo diray oo asxaabu madyan ah ayuu labada aayadood ilaahay noogu sheegay cibrada laga qaadanayana waxa weeye rasuulkuu rabbi soo diray iyo mucjizada usoo dhiibay xaqii uu la yimid ciddii beenisa inuu halaaga u dambeeyo oo ilaahay adduunka uu ku halaagayo weeyaan وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين وعادا وأهلكنا وان هلاقني عادا عاد بان هلاقني وقوم عاد لو جيلوا قوم عاد وقلب النبي لا يهود لا دريويا وثمود وأهلكنا ثمود وثمود قوم ثمود وان هلاقني qowmu tamuud iyagana waa qoladii nabiyulaahi saalix loo diray weyaan labadaasna waan halaagnay buu rabbi leeyahy waqad tabayana waxaa caddaaday lakum idinka mushrikiinta waxaa idiin caddaaday min masaakinihim guryahooda xaggoodii waxaa idinkaga caddaaday aayaatun bayinaatun aayado cadcad baa idinkaga caddaaday weyaan marka aayaatun bayinaatuntaas ayaa faacilu tabayana ah tabayanada faacilkeedii waa kaasaan ka dhigaynaa wey aayado cadcad ayaa mushrikiintii idinkaga caddaatay guryahoodii wazayana wuu qurxiyey ashaydaanu shaydaankii lahum qowmu tamuud iyo qowmu caad wuxuu maaragtay u qurxiyey shaydaanku acmaalahum wixii ay samaynayeen camalkoodii shirkigii iyo macaasidii ayuu maaragtay u qurxiyey weyaan marka u qurxiyana fasadahum wuu jeediyey shaydaankii yani qowmu caad iyo qowmu tamuud ayuu canisabiili waddadii toosnayd oo mustaqiim ka ahayd oo waddadii ambiyada ay dadka ugu yeeraysay ihi ayuuay shaydaanka uu ka jeediye weyaan wa kaanuu waxay ahaayeen qowmu caad iyo qowmu tamuud mustabsiriina kuwa arkay oo xaqii arkay bay ahaayeen weyaan wa kaanuu waxay ahaayeen mustabsiriina kuwa arkay oo xaqii arkay xaqnimadiisii laakiin ka leexday oo cinaad uga tegay ayay ahaayeen weyan marka qowmu caad nabiyullaahi yahuud dadkii loo diray wey waxaa la yidhaahdaa masaakintoodii meesha ay deganaayeen qowmu caad qur-aanka ilaahay wuxuu noogu sheegay meel axqaaf la yidhaahdo inay deganaayeen suurat laxqaaf ilaahay leeyahay واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف يعني أخا عاد حلوجة النبي لا يهود مركو دكي سعودي ماشي أحقاف اللي يرهده وجودي أحقافنا وحل يرهده ومقاله قدو حضرموت بقدو نهي حلقاس أيه أهيد وبلاد اليمن فوق في جنوب الجزيرة الجزيرة العربية جنوب كده كوفر كده أي أي أحقافنا كنت اللي ويا marka halkaas ayay deganaayeen mushrikiintii waqtigu quraanka soo dagayay joogtay way yaqiineen meelihii lagu halaagay oo dhan wakadalika qawm samuud oo nabi ilaahay saalix dadkii loo soo diray ahna ayagana magaalo xijri la yiraahdo baa lagu halaagay markuu ilaahay leeyahay fi suurat alxijri walaqad kadaba asxaabu alxijri almursaliina asxaabu alxijri waxaa loo jeedaa waa qawm samuud baa loo jeedaa waxay deganaayeen waadi alqura ayay deganaayeen ayaguna shimaal aljasiira jasiira alcarabiya waqooyigeeda ayay ahaayeen meeshay deganaayeen oo rabbi uu ku baaba'shay subxaana wa tacaala carabtu labadaba markay yaman u soo safrayaan iyo markay shimaal shimaal aljasiira u safraanba way sii mari jireen labadaba masaakiintooda bay yiqiineen meelaha maaragtay lagu halaagay dad garanaya bay ahaayeen wainakum latamuruuna عليه مصبحين وبالليل أفلا تعقلون إله إليه سبحانه وتعالى يعني الحبين إيو صباح مركا وابرجي نواد مرتان حبين نمذي نواد مرتانه ميادنا ندد وحقرته عقل له كعب ركاته ميادنا نحين أو إلهي أو أودي كرو سيدا كوا أو هلاقين وإذين هلاقه تام ميادنا نقرنين ويا وأهلكنا وان هلاقني عادا عادا تام يعني مفعول به وفعل كيسي قوان يحي ويا وأهلكنا عادا عاد بان هلاقني قوم عاد بان هلاقني وثمود قوم ثمود نوان هلاقني وقد تبين وحى عذابي لكم إذنك وحى إذن عذاب المشركين تيي من مساكنه قريوه ذي وحى إذنك عذابي آيات بينات آيات عد عد با إذنك عذابي وقدرة إله إذن تصنع إنه عدد إذنك أرجبين كر إذن تصنكره أيها معركة كسقنا ذوي وإذنك عذاب حقه ذوي وزين لهم الشيطان وزين وقرحيي لهم أيجا الشيطان شيطان في أعمالهم أعمال سود حمحم كأحي أي أقرحيي كفر جيب أقرحيي شرك جيب أقرحيي توحيد في إيمان في إسلام المدينة مارت وأفول حميي مركاسي كوكا التومين عمل في حمك أهانا خير بأمليا وكفر جي معاصري شرك جيه خيركين حمله هم الأيام ويا فصدهم مركز الشيطان كي جيلي عن السبيل وضري توسمي عن السبيل عن الصراط المستقيم بالوجينا وطريق الرسل سبيل الرسل رسول شودبه دي أي ذكا ويريين أو رضاها إلهي سبحانه وتعالى يجنبه سجارتين يدكا أي شيطان كي كوعيه وكل قجيلي ويا وكانوا حيهايين مستبصرين كوا أركؤوا حقيقة أركبي هاي يعني الاستبصار يعني فلان مستبصر مركز رهب هبل ومستبصر مركز رهبه معنيه ذو حوي إذا عرف الشيء على حقيقته مركو الشيء حقيقته سسبق ويهو أقاله أيال إذا فلان ومستبصر وياه مركا معنيه ذو حوي حقي بي قرتين أو باطل كي كقرتين وياه ayagoo xaqii garanayo ayay cinaad iyo istikbaar iyo isla weyn ayay xaqa uga jeesteen oo uga tageen weya wa kaanuu waxay ahaayeen mustabsiriina kuwa arko xaqan xaqnimadiisii kuwa arka bay ahaayeen laakiin cinaad bay uga jeesteen oo uga tageen weya wa qaaruuna wa fircawna wa haamaana ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين عادي ثمود مركان كسوا بعنا نبي الله موسى dadkii waqtigiisa soo gaaray ayuu rabbi subxaanahu wa tacaala ka waramaya sida fircawn iyo haamaan iyo wixii lamid ah ayuu ka warramay qaaruun iyo baa laga warramay wa qaaruuna wa ahlaknaa waan halaagnay qaaruuna qaaruun baan halaagnay wa fircauna fircawn baan halaagnay wa haamaana haamaan baan halaagnay saddexdaba waa la halaagay weeyaan walaqad jaa'ahum saddexdoodaas waxaa u yimid muusa nabiyullaahi muusa baa u yimid بالبينات آيالي عب عذاب أوليه صدح ذوذا معجزات كيبو أوليه مدوية وأشي يقعنتي يسقالك معجزائي كمديه فاستكبروا ويسوينيين في الأرض ذلك دحدي سيسكوينيين way kibreen oo way diideen aayaadkii inay qaataan xaqi inay qaataan oo raacaan nabiyullaahi muusa ay xaqa ku raacaan waa ay diideen weyaan wamaa kaanuu mana aynan ahaanin saabiqiina kuwa saabiqiinahoo cadaabka ilaahay ka baxsado uu rabbi qaban waayo ma aynan ahaanin saasuu rabbi subxaana wa tacaala leeyahay marka qaaruun waa taqaanaan oo waan soo marnay fi suurat lqasas ayaan hadda ku soo marnay waa ninkii xoolihii ilaahay uu siiyey ku kibray wey oo ku kooqay oo ummad badan ku fitneeyey ilaa ilaahay dhulka uu la jaro marka waxa lagu halaagay dhulka lala gooyey sida qowmuluud dhulka loola jaray ayaa iyagana isagana dhulka lala gooyey weyaan sidoo kaleete fircawn iyo haamaanna fircawnna waa nin labadaa nin waxay ahaayeen dadka maaragtay xukumkii ilaahay uu siiyey madaxtinimadii ku kooqay oo ku kibray bay ahaayeen haamaan wasiirkii fircawn buu ahaa fircawnna meligii boqorkaabuu ahaayee rabbinimada sheegtay buu ahaa weyan ayagana ilaahay waa halaagayo badii baa lagu halaagay yani maaragtay qaraq bad baa ilaahay ku halaagay subxaana watacaala weyan labadooda saddexdoodaba nabiyulaahi muusa ayaa xaqa ugu yeeday qaaruun isagu wuxuu ka mid ahaa min qowmi muusa waa soo marnay reer bani israaiil uu ka tirsanaa laakiin waa ninkaa qooqay oo nabiyulaahi muusa xaqii uu sheegay qaadan waayo ka tegay wey amaa fircawn iyo maaragtay haamaan waxay ahayn dadkii akbaata ahaa qibdiyiintii bay ahaayeen ayaguna waa ay diideen xaqii nabiyulaahi muusa oo ula yimid iyo mucjizaadkii way diideen wey marka laba saddexdoodaba allah subxaana wa tacaala waa u halaagay qaaruuna wa ahlakna waan halaagnay qaaruuna qaaruun baan halaagnay oo dhulka aan la goynay weyaan qaaruun baan dhulka la jarnay wey wa fircawna fircawn baan halaagnay wa hamaana haamaanna waan halaagnay oo labadoodana badii baan ku qarqinay oo lagu halaagay weyaan walaqad jaaahum saddexdaas waxaa u yimi muusa nabiyulaahi muusa ayaa bilbayinaati mucjizooyinkii cadcadaabuu ula yimid wey ay bilaayaati waadixaati lbayinaat aayaadkii cadcadaa oo mucjizadii gacanta ay ka mid tahay mucjizadii usha ay ka mid tahay sagaalkii mucjizo ilaahay uu ku xoojiyey ayuu ula yimid laakiin waa ay beeniyeen weyaan waxba kuma aynan qaadin fastakbaruu way isweyneeyeen filardi dhulka dhexdiisa ayay isku weyneeyeen yani xaqii bay iska weyneeyeen aayaadkaa raacitaankoodii bay iska weyneeyeen cibaadatullahi waxdahu alla keliyoo la caabuday iska weyneeyeen rasuulkii oo nabiyulaahi muusa loo soo diray inay raacaan bay iska weyneeyeen yani waa iskibriyeen weyaan wamaa kaanuu ma aynan ahaanin saabiqiina kuwa maaragtay baxsado oo annaga aan qaban weynana ma aynan ahaanin yani wamaa kaanuu bifaa'itiina adoo yidoo kale wey kuwa naga baxsado oo aan qaban weynay aan halaagi weyne ma ahayne waanu qabanay oo waan halaagnay weyaan marka wamaa kaanuu saabiqiin yani culammada laba macnoba way ku sheegaan macnahan hadda marnay waa lagu sheegaa oo wamaa kaanuu bifaa'itiina waa la yidhahdaa kuwa naga baxsada ma aha yani waxayna leeyihiin waxaa macnahaas waxaa laga soo qaatay bay leeyihiin haddii aad tidhaahdo fulaanun sabaqa aalibah hebel wuxuu yani ka baxsaday kii doonaya inuu qabto doonayey idaa faatahu baa la yidhahdaa haddii uu ka baxsado u qaban waayo baa la yidhahdaa sabaqa aaliba kii raadinayabuu ka baxsado waa gaari waa qaban waaye wey macnahaas waa la yidhahdaa macno labaad way ku fasiraano waxa weeye wamaa kaanuu qaaruun iyo fircawn iyo haamaan ma aynan ahaanin saabiqiina kuwa horeeyey oo filkufri ku hormaray ma aysan ahaanin saabiqiina kuwa hormaray oo gaalnimada ayaga ugu horeeyey ma aynan ahayne bal qad sabaqahum ilayhi yani quruunun kaiira baa loo jeeda waxaa ka hormaray sabaqahum ilayhi kufriga waxaa uga hormaray quruunun kaiira yani ummado fara badan baa kufriga kaga horeeyey qowmu caadi qowmu samuudi qowmu shucayb iyo qowmu nuuxi ummadahaasoo dhan baa kaga horeeyey kufriga dad marka kufri la yimaado ma aynan u horeynine waa lagaga horeeyey kufrigaasi weyan macnahaasna mufasiriintu waa ay ku sheegaan weyan fakulan akhadnaa bidanbi faminhum man arsalnaa calayhi xaasiba ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون هذا أمدين لقسوا الشيكيين أي الله سيدو مد والببق ولو والببقارك لقو هلاقي إيا الذنب قول إن لقو هلاقي أي رب النوشيك آيدا ويا فكلا أخذنا يعني وحوي فأخذنا وان قبلني kullan mid kasta kulligii oo ummadahaas mukadibiinta ay ka mid yihiin akhadnaa waanu qabannay bidambihi dembigiisa sababtiisaanu ku qabanna oon ku halaagna weyaan fa minhum marka dadkaasi waxaa ka mid ah man dad baa ka mid ah markaan halaagaynay markaan qabanaynay arsalnaa aan dirnay calayhi dadkaa korkiisa aan ku soo dirnay xaasiban dabayl quruurax wadato aanu ku soo dirnay oo sidaa lagu halaagay wa minhum waxaa ka mida ummadaha la halaagay man dad baa ka mid a akhadathu sayxatu qayladii ay qabato qaylo iyo hanqar lagu halaagay wa minhum waxaa ka mid ihi ummadaha la halaagay oo mukadibiinta ihi man dad baa ka mid ihi khasafnaa aan goynay bihi khasafnaa bihi isagaba aan la jarnay alarda dhulka aan la goynay ayaa iyaguna ka mid ah wa minhum waxaa ka mid ah dadkaasi man dad baa ka mid a aqraqnaa biyo aanu ku halaagnay oo biyo aanu ku maashaynay baa ka mid ah wey wamaa kaana allaahu alla ma uusan ahaanin liyadlimahum mid dulmiyo addoommadiisa ma uunan ahaanin markuu halaagayo dulmi ilaahay kuma halaagin wey walaakiinse kaanuu waxay ahaayeen yadlimuuna kuwa dulmiyo anfusahum naftooda kuwa dulmiyay ahaayeen ayagaa naftooda dulmiye allah subxaana wa tacaala ma uunan dulminin yani halaaga ayagaa la yimid weeyaan fa kullan akhadnaa bidanbihi yacni kullankan waxaa lagu nasbinayaa akhadnaa oo meesha ka go'an ayaan ku nasbinaynaa ficilkaas uu fasirayo akhadnaadan dambe ay fasirayso ayaana maaragta ku kordhigaynaa weyan mid walba marka qaabkii loo halaagay ayuu rabbi subxaana wa tacaala uu aayadda noogu sheegay weyan fa akhadnaa waan qabanay akhdiga halkan bimacna ihlaaku baa loo jeeda waa halaagii weeyaan halaagaa loo jeeda fa akhadnaa waan qabanay kullan mid kasta oo min haaulaai almukadibiin kuwaa rusushoodii beeniyey ka mid ihi waxaanu ku qabannay oon ku halaagnay bidambihi bisababi dembihi dembigiisii ou la yimid sababteedaan ku halaagnay iskama dulminin ilaah isagaa dambaabay markay dambaab qoom walba markay dambaabeen dembigoodaasu rabbi ku halaagay subxaana wa tacaala wey fa minhum marka dadka waxaa ka mid a man arsalnaa dad aanu dirnay calayhi dushiisa aanu ku dirnay xaasiban dushooda aanu ku dirnay xaasiban dabayl quruurax wadato aanu ku dirnay weyaan yani waxaa lagu diray dabayl wadato dhagxaanta qaruuraxa la yidhahda yar yar kaa wadato ayaa lagu halaagay weyaan dadkaa marka dabaysha lagu halaagay waxaa ka mid a qawmucaad baa ka mid ah qawmucaad dabayl baa lagu halaagay ama caadun fauhlikuu biriixin sarsarin caatiyatin saharahaa calayhim sabca layaalin waamaaniyata ayaamin cusuuma fatara alqawma fiiha sabca kaanahum acjaazu naklin khaawi yani sidaasaad moodaa durbadiiba yani sabca layaalin waamaaniyata ayaam toddoba habeen iyo sideed maalmood ayay dabayshaasi garaacayso dhagxaantaas wadato ayuu ilaahay ku halaagay subxana wa tacaala ilaa ay noqdeen dadkii dhirka badnaayo xoogga lahaa geedkamir jiriddii oo kaleo dhulka yaallo ay noqdeen markuu ilaahay halaagay oo maarata ay baktiyeen sidaa baktigooda oo dhulka yaal yaallo ayuu rabbi subxana wa tacaala noogu sheegay wey waxaa kaloo dabaysha lagu diray qowmi luud laftooda dabayshaasaa lagu halaagay ayagana sidii marka dhulka lala gooyey ayagana dabayl baa u horraysay oo ayagana uu ilaahay ku soo diray weeyaan fa minhum waxaa ka mid a man arsalnaa calayhi kuwa aan dushooda ku soo dirnay xaasiban dabayl qaruurax wadato aanu ku dirnay wa minhum waxaa ka mid a man akhadathu sayxatu man dad baa ka mid a dadka mukadibiinta ee la halaagay akhadathu ay qabatay asayxatu dabaysha qayladii ay qabatay weyan akhadathu sayxatu qayladii ay qabatayoo lagu qayliye weyan marka dadka qaylada lagu halaagay waa laba qolo iyagana waa qowmu samuud iyo maaragtay iyo asxaabu madyan labadaasba sayxa lagu halaagay weyan wa minhum waxaa ka mid a dadka ilaahay uu halaagay man dad baa ka mid a khasafnaa bihi alarda ardada aan la jarnay dhulka aan la goynay ayaa ka mid ah kuwa dhulka lala gooyey qura qowmi luutin dhulkaa lala jaray waxaa kaloo lala gooyey qaaruun isagana dhulkaa lala jaray wey dadkaas ka mid dhulkaa lala gooyey wey wa minhum waxaa ka mid a dadka ummadaha la halaagay man dad baa ka mid ahi aqraqnaa biyo aanu ku halaagnon ku baabi'inay marka waxa weeye waa qowmu nuux iyo qowmu fircawn fircawn dadkiisii iyo nabiyullaahi nuux qoladii loo soo diray oo tuufaanta lagu halaagay iyo kuwii badda lagu halaagay oo qowmu fircawn ah labadaasaa loo jeedaa weyan kuwaas ayuu ilaahay sidaas u baaba'shay weyan wamaa kaana allahu alla ma uusan ahaanin liyadlimahum dadkaasi mid dulmiyey ma uusan ahaanin oo dulmi ilaahay kuma halaagin wey caqli buu ilaahay ku halaagay subxaana watacaala weyan maxaa yeelay markii hore caqli buu siiyey caqligooda looma daynin rusul baa maarata loo soo diray rusushii mucjizaad la soo siiyey oo weliba caddaynaysa rasuulnimadiisa allah inuu xaggiisa ka yimid caddaynayo rusushii ariiqii xaqa ahaabay u caddeeyeen oo ay ku badbaadi lahaayeen ariiqi ay ku halaagsami lahaayeen ayay uga caddeeyeen laakiin waxba kuma aynan qaadanine way beeriye kulligood wey markaasay dariiqadoodii kufriga ahayd ay ku socdeen sidaasuu marka rabbi ku halaagay marka cadligu ilaahay ku halaagay ma uunan dulminin weyan walaakiinse kaanuu waxay ahaayeen yadlimuuna kuwa dulmiyo anfusahum naftooda kuwa dulmiyo kufrigii ku dulmiyey rusushoo la beeniyo ku dulmiyey istiizaa'i xaqa lagu jeesjeeso ku dulmiyey aayaadka ilaahay iyo mucjizaadkiio la inkiro oo la diido iyo aayaadka tansiiliga aha la diido ayay maaragtay naftoodii ay ku dulmiyeen weyan مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون مثل الذين كوي حال كودي اتخذوا يا شيء سميستي من دون الله الله وحان هين أولياء أولياء كبكتي وآلهة كبكتي وآيها مارسة قرقارك إيا النصر إيا وحول بوي ديسته كواسي حال كودو kamasali ilcankabuuti caarcaarada oo kale xaalkeedoo kale uu la mid yahay xaalkoodu weyaan caarcaaradaasoo ittakhadat yeelatay oo samaysatay baytan guri samaysatay guri bay dhisatay maxay guriga u dhisatay caarcaarada markay guriga darbiyada ku samaysato waxay rabtaa roobka inay ka magan gasho ay kaga badbaado qoraxda inay kaga badbaado cadow soo weerara inay kaga badbaado ayay u samaysataa laakiin ma ka badbaadin karaa xuubkaasmiyuu ka badbaadin karaa waa maya markaasuu rabbi tacliiqiyey guriga ay maaragtay baashan caarcaaradu ay samaysatay guriga caarcaarada ay samaysatay uu sii waadixiyo wuxuu yidhi wa ina awhana albuyuuti guryo la samaysto kuwa ugu taagta daran labayt lcankabuuti caarcaarada gurigeedii wey guri la dhistaa wax samaystaan caarcaaradaa ugu maaragtay guri ugu taag daran ugu guri taag daran weeyaan low kaanuu yaclamuuna hadday yihiin kuwa wax garanayo heewey jawaabuloodii waa la gooyo weya haddii ay yihiin kuwa wax garanayo oo cilmi lahoo wax u maaragtay adna cilmi le haddii ay yihiin ma ittakhaduu wliyaaa min duuni illaahi awliye ma samaysteen alla sokodiisa halkan aayaddan waa maal wey allah subxaana watacaala maal buu samaynaya tusaalaha waxaa loo samaynayaa dadka mushrikiinta ah oo shirkiga ilaahay u sameeyey subxaana watacaala oo la wadaajiyo allah wixii ka soo haray min duuni illaahi marka la yidhahdo yaa loo jeedaa waxaan alla ahayn malag malaa'igta ilaahay oo muqarabiinta ka mida hadduu caabudo ama baryo ama u qayshado oo shiddo markay ku dhacdo oo u qayshado oo oo maaragtay nasri iyo gargaar weydiisto oo caafimaad ou su-aasho wixii ilaahay ou lahaa haddii ou siiyo faqad ittakhada maca allahi hayrahu axad shirki buu qofkaasoo kala sameeyey nebi oo mursalahoo rasuulo ilaahay soo diray ee dadka kuwa ugu khayrka badan ihi qofkii ilaahay la wadaajiyo wuxuu rabbi lahaa la wadaajiyo baryada ay ka mid tahay la baryo yidhaahdo alli iyo ambiye alloo yidhaahdo yacni weli saalixa qofkii la baryo weli saalixa ama xayi ha noqdo oo ha noolaado ama qabri ha ku jiro ha dhintee qofka la baryaa oo yidhaahdo alliyo awliye alloo yidhaahdo israaciyaahi ilaahay subxaana watacaala shirki buu u sameeye wy maxaa yidhi ilahay ma ogolo qof in lagu daro diin qur-aanka min awalihi ilaa aakhirih marna ma ogolo ilaahay subxaana watacaala uluuhiyadiisa in wax kale lala wadaajiyo iyo cibaadadiisa lala wadaajiyo ma ogolo waya marka noocaas dadka samaystay oo alla cidaan ahayn awliye ka dhigtaahi ayuu tusaalahan ilaahay u yeelay wax ay u tari karaan lama arko weyaan dur ay ka badbaadin karaan ma jiro nasci ay tari karaanna ma laha wax ilaahay ka soo haray wey wax tarna uma geysan karaan yacni wax dhibo ay ka badbaadin karaanna ma leh weyan wuxuuna xaalkoodu la mid yahay qofka alla cidaan ahayn u qayshado oo dhibka hayo inuu ka qaado ugu qaysado oo caafimaad inuu siiyo ugu ugu yeertaay wuxuu la mid yahay caaro caaro maaragtay dhisatay gurigaa dhisatay oo roob inay kaga badbaado rabto roobka dhibicda ugu horreysa guriga dhanba tirtirayso ebar ka dhigayso wey dabaylo hadday timaado dabaysha qaadayso ebar ka dhigayso soo ma jeedi cadowna iska badbaada mayuu ka celin karaa kama celin karo xuubkaas caarada ee meesha ku yaallo weya marka xuubkaas gurigaas oo kaleeto qof dugsaday buu la mid yahay axadka allah qofaan ahayn axadaan ahayn hoos galo ayuu la mid noqonaya wy marka maal aad iyo aad u qiimo badan ayuu ilaahay qur-aanka noogu sameeya wey maalu ladiina kuwii xaalkoodii ittakhaduu yeeshay oo samaystay min duuni illaahi alla waxaan ahayn wliyaaa awliye ka dhigtay oo maaragtay rajaynayo gargaarkooda rajaynayo risiq ka rajaynayo caafimaad ka rajaynayo awlaad ka rajaynayo dhibaato markay ku dhacday in durka laga qaadayo ka rajaynayaaye wixii rabbi uu iska lahaa khalqiga siiyo isaga makhluuqiisa wax ka siiyaaye xaalkoodu wuxuu la mid yahay ka maali lcankabuuti yacni maaluhum ka maali lcankabuuti wey caarcaarada xaalkeedoo kale uu la mid yahay caarcaaradaasoo ittakhadad samaysatay baytan guri samaysatay maxay guriga u samaysatay lita'mana bihi min alxari waalbardi waalcaduwi inay kaga badbaado kulaylka iyo qabowga iyo roobka iyo cadowga iyo wax walba inay kaga badbaado bay u samaysatay weeyaan taasoo kaleu la mid yahay marka sidaysan caarcaaradaasi gurigeeda uusan waxba uga celinaynin baa cid alle ciddii ilaahay allah axadaan ahayn yani maaragtay rajayso oo wax ka doontaa ayna waxba ugu tari karaynin wey marka rabbigiina keliya ku kalsoonaadow alla keliya barya dhib markuu kugu dhaco allah keliya u qaysho allah keliya rajee alla keliya taladaada saaro isaga keliya ka baq cibaadada keliga u daaweeya waina awhana albuyuuti guryo midka ugu taagka darani labayt lcankabuuti caarcaarada gurigeeda weeyaan guri kan ugu daciifsani waa guriga caarcaarada weeyaan maxaa yeele wax uu tarayo lama arko weeyaan wain awhana albuyuuti labayt lcankabuuti low kaanuu yaclamuun yacni lowdaa jawaabteedii baa go-an low kaanuu hadday ahaan lahaayeen dadka ilaahay allah axadaan ahayn macbuudka ka dhigta oo baryo oo tala saarto ilaah ka dhigtaahi hadday ogaan lahaayeen oo adnaa cilmin ay lahaan lahaayeen yani ma ittakhaduu wliyaaa min duuni illah ma samaysteen axadaan allah ahayn weli kama dhigteen iyo naasir iyo mid u gargaaro ma ayna ka samaysteen weeyaan marka cid alle ciddii ka samaysato allah axadaan ahayn waa qofaan cilmi lahayn waa jaahil waa jahli ilaahay rabbigiisa ka jaahila weeyaan markaasuu rabbi subxaana watacaala wuxuu yidhi ina allaha alle yaclamu maa yadcuuna min duunihi min shay ina allaha alle allah yaclamu wuu og yahay maa yadcuuna mushrikiintii waxa ay baryaan ay caabudaan min duunihi alla sukadii oo min shayin wax un ah waxa ay caabudaan waa og yahay rabbi waa ka warqabaa cilmiga u leeyahay wey waxa ay dadku caabudaan kii dhagax caabudaya cilmiga u leeyahay kii geed caabudaya ilaahay cilmiga u leeyahay kii qorax iyo dayax caabudaya iyo xidigo allah cilmiga u leeyahay kii malag caabudaya cilmiga u leeyahay kii jinni iyo shayaaiin caabudaya ilahay cilmiga u leeyahay kii maaragtay yani weli iyo nebi iyo maaragtay qabri iyo wax lamida caabudaya ilahay cilmiga u leeyahay kulli waa og yahay wy marka ilahay waa og yahay macnaheedu waa maxay yani cilmiga u leeyahay dadka mushrikiinta wuuna jazaynayaa shirkigoodu ka abaalmarinaya weyan marka waa nooc tahdiida wey ina allaha yaclamu maa yadcuuna min duunihi waxa ay rabbi sukadiisa caabudaan allah waa og yahay mushrikiintu wuu ka warqabaa wey marka sidaa darteed maadaama uu og yahay fayujaaziihim calaa shirkihim ywma alqiyaama maalinta qiyaamaha buu shirkigooda ka abaalmarinaya wey wahuwa allah alcasiizu allihii amarkiisa uu qaalib yahay wey oo laa yaklibuhu axadun wax ka qaalib noqon karaa uusan jirin maaragtay oo isaga acdaadiisa ka aargudan karo oo muntaima wey lahu lciza sharafta iyo ciziga iyo qalabada allah isagaa iskale weeye alxakiimu alle xikmale weeyo yani waxa weeyaan xikmadiisa waxay waxay yani xikmadiisa waxaa ka mid ah inuu shay walba meesha uu ku haboon yahay ou dhigo weeyaan lanna alxakiim waxaa la yidhaahdaa alladii yadacu lashyaaa yani maaragtay calaa makaaniha almunaasib baa la yidhahda yani qofka dhigo shay walba makaankiisa munaasabka ahi dhigo ayaa xakiim la yidhaahda weyan meesha ku habboon axadka dhigaya wey marka allah alla xakiima weeyaan in allaha alla yaclamu wuu og yahay maa yadcuuna waxay baryayaan oo caabudayaan min duunihi alla sokadiisa oo min shayin wax un ah allah waa ogyahay uu ka warqabaa wey wahuwa allah alcasiizu allihii amarkiisa uu qaalib yahay wey alxakiimu xikmo lahoo wuxuu samaynayo xikmo u leh weeyaan watilka alamhaalu nadribuha linnaasi wamaa yacqiluha ila alcaalimuun amtiladii ilaahay uu noo soo sheegay oo shirkiga iyo ahalkiisa uu noogu miaaliyey allah tusaalahaasoo kale buu sameeyaa laakiin dadku ma wada gartaan ilaa dadka ahlu cilmiga mooye dadku ma garan karaan saasuu rabbi leeyay watilka taasi almhaalu ee maahmaahyada ihi nadribuhaa ay najcaluhaa waanu yeelaynaa linnaasi dadkaanu u yeelnaa waan yeelaynaa oo dadkaanu u yeelnaa weya tusaala ummadda loo sameeya wamaa yacqiluhaa tusaalihii ma garto oo amtiladii iyo misaalkii ma garto ila alcaalimuuna dadka cilmigala mooye axad kale oo garanaya lama arko weyan wamaa yacqiluhaa ila alcaalimuun watilka alamhaalu nadribuhaa linnaas qur-aanka ilaahay masal fara badanuu ku sameeya amilooyin aad u tiro badan ayuu ku sameeya shirkiga inta masala u sameeyey qur-aanka haddaad tiriso waa aad u tiro badan tahay يعني هذا أكرة بضلتها أيضا كم إذا يعني مركو رب لي سبحانه وتعالى مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون عن صامرني مثل كلاء الشرك جاء يدفت مشركين في إلهي أوسى ميني في سورة الحج وفي صامر مثل تخصيبها إلهي أوسى قاتل هذا وحاوي عار عار أوسى قاتل سمع هذا تقسيه كلا تبو مثلك إله وسوقات في سورة الحج من قصة مرنا الله أرمي يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له وارددوا مثل بالإذية لي دقيسة تصالى لإذيسة لي دقيسة نحو يتصالون إن الذين تدعون من دون الله لم يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسرفهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب يعني تصالحة رب نسيه dadka ay caabudayaan mushrikiintu waxa alla ka soo haray caabudaan oo aalihada ay ka dhigtaan ma awoodi karaan inay duqsi abuuraan duqsi inay abuuraan ma awoodi karaan hadduu duqsigaasi yani maaragtay shay uu ka qaatana laa yastanqiduuhu minhu kama soo dhacsan karaan yani kama ceshan karaan waa dhagxaan iyo jamaadaad iyo amwaad iyo wax lamida bay caabudayaan wey waxaan soo marnay tusaale ilaahay uu sameeyo oo fi suurat maarata fi suurat ar-ra'd aan ku soo marnay misalkaas Allah wuxuu tusaaleynaya Allah inuu cibaadada xaqqa isaga leeyahay ahad ilaahay ahayn qofka wax weydiisto oo nafci iyo dur ka rajeeyo inuu la mid yahay qof biyo ceel hoosta ku jiro gacanta inta uu taagsan yiri biyo kaalayo afkayga soo gala ma ku iman karaa fi suurat ar-ra'd wuxuu leeyahay lahu da'watu al-haqq والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال يعني حال تسوح لم يقف الحال تدل التغيير أما مالك يكجر أن تدل تغيير بيه كاري أبكي يسوق قلي ما وحبه يعني بيه أنت ناس قصة عامي أبكي تقلي كلام ما يوي وين ولان راسدا أما أول دونتا وسوقاتا وبيسو yani maarata soo durtaayo markaa kabacdi cabowe ma leh kaasoo kale buu la mid yahay masalada qur-aanka ku jirto amsilada qur-aanka ku jiro waxaan soo marnay fii suurati alacraaf allah subxaana watacaala oo tusaale loogu sameeyey dadka inta ilaahay cilmiga siiyo cilmigooda aan ku dhaqmina insilaax uu ku dhaco ka dhex baxaayo xaalkoodu inuu la mid yahay yani eyga oo kale xaalkiisa inuu la mid yahay أي أو كالحاسس ولا مدين أي رب نوغو مثالية ويا قفك الكتاب إلهي علم انتو برو علمي يسعى كردك كردك من الشيطان راعو كتقاهي قفكاسي وحو لمدي هاي حال كيسو حال كأي غوكال أي فمر والباب عرك ما الله اللابي هدي العيريو عرك الله اللابي هدي قال العيرين والإسكدايانا مركز تبحتها ضوفة ديو عرك الله اللابي ويا معناها نوعا سوكاليتو أمو لمدي هاي يعني إلهي حالك سحكبه مثل الكلب أو كلبه أسمى ياولي الله عليه في سورة, في سورة الأعراف واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض hadduu dhulku isku dejiyey iimaankii lagu kor yeelaa la damcay oo allah uu doonay mumin ou noqdo laakin waa diiday diinka inuu ku dhaqmaa cilmigii loo baray waa diiday inuu ku dhaqmo xaalkiisu marka wuxuu leeyahay watabaca hawa famaluhu kamal kalbi in taxmil calayhi yalhab aw tatrukhu yalhab in taxmil calayhi haddii aad eyga cayriso yalhab carabkuu laalaabiya aw tatrukhu haddaad iska dayso oodan cayrinna yalhab marka mar kastaba taa weeyaan dalika masalu lqowmi aladiina kadabuu biaayaatina faqsus ilqasasa lacallahum yatafakkaruun saasuu rabbi subxana watacaala leeyahy allah subxaana wa tacaala fii suurati aljumuca wuxuu ahlu kitaabka markuu ka waramayo ayaga laftooda wuxuu ku miisaalinayaa markay diinkooda ku dhaqmi waayaan inay dameer oo kale la mid yihiin xaalkooda xaal dameer oo kale la mid yihiin maxaa yeele qofka ilaahay uu cilmi siiyo kitaab uu siiyey diinkii ilaahay siiyena aanan ku dhamin cilmiga uu bartay aanan ku camal falin waxa weyaan yani waa dameer oo kale buu rabbi subxaana watacaala maalkiisa uu ka dhigay weyaan fii suurati ljumuca allah wuxuu leeyahay maalu ladiina xumiluu tawraata uma lam yaxmiluuha kamaali lximaari yaxmilu asfaara bisa maalu qowmi ladiina kadabuu biaayaat illah wallahu laa yahdi lqowma aalimiin yani amilooyin fara badan ayuu qur-aanka sidaasoo kale noogu sheegaa munaafiqiinto kale maal fii suurat baqara yani maaragtay allah subxaana watacaala maal maai la yidhaahdo oo biyo ah iyo maal naari la yidhaahdo oo dab ah ayuu munaafiqiinta fii suurat baqara ayuu rabbi noogu miaaliye subxaana watacaala maalan maalka naarigaahee dabka ahi wuxuu ilaahay munaafiqiinta noogu miaaliyey maaluhum kamaali ladii istawqada naara falama adaa'at maa xawlahu dahab allahu binuurihim watarakahum fii ulumaati laa yubsiruun sumun bukmun umyun fahum laa yarjicuun maalka biyaha ahna waa isla aayadda ka dambayso ow kasayibin min asamaai fiihi ulumaatun waracdun wabarqun yajcaluuna asaabicahum fii aadaanihim min asawaaciqi xadara lmawti wallahu muxiitu bilkaafiriin yakaadu lbarqu yaktafu absaarahum kulama adaaa lahum mashow fiih waida adlama calayhim qaamuu walow shaaa allahu ladahaba bisamcim waabsaarihim ina allaha cala kulli shayin qadiir maalkaasna maal yani maai baa la yidhaahda marka ilaahay subxaana watacaala amilooyin fara badanoo shirkiga iyo xumida iyo waxaasoo dhan ayuu qur-aanka ugu sameeya wy walidaalika ayuu aayaddan ilaahay wuxuu yidhi wamaa yacqiluhaa ila alcaalimuun dadka caalimiinta ahe wax garanayo ayaa garto masalkiiyo dad kale ma gartaan maxaa yeel ilaahay markuu tusaale samaynayo ahlu cilmiga way ka murugoodaan way raadiyaan macnihiis inay gartaan bay doonaan way ku tadabburaan juhdigooday ku bixiyaan muxuu ilaahay masalka ula jeedaa amaa qofkaan cilmiga lahayn shaqadiisba ma ahaba ihtimaaman ma siinayo weyaan saasoo kale wey walidaalika ayuu jamaaludiin alqaasimi markuu aayaddan ka waramayo yani wuxuu soo guuriyaa aar yani maarata uu ka soo naqlinayo camr ibnu murra ayuu ka soo naqlinayaa sheekhaasi wuxuu dhihi jiray camr ibnu murra maa marartu biaayatin min kitaab illaahi laa acrifuha ilaa axzanani aayad ilaahay kitaabkiisa ka mida ima soo marto oo markaa aan macnaheeda garan waayo ilaa waan murugoodaa buu leeyay aayad hadday isoo marto macnaheeda garan waayo aad baan uga murugoodaa saasuu odhan jiray wey markaasuu yidhi liannii samictu allaha yaquul maxaa yeele waxaan maqlay allahoo odhanayo watilka alamhaalu nadribuha linnaasi wamaa yacqiluha ila alcaalimuun markaasaan waxaan ogaadaa dadka caalimiinta inaanan ka mid ahayn mar haddaan aayaddii garan waaye amilooyinkii aan fahmi waaye caalimiinta inaanan ka mid ahayn baa markaas gartaa buu odhanaya wy marka amiladu qur-aanka waa shay waxay yidhahdaan almithaal waxaa la yidhahdaa juz-iyun yunkaru fi idax alqaacida la yidhahda marka qaacidada inaad caddayso aad yani shaygaan inaad muujiso ood caddayso aad doonayso yani qayb loo sheego wey sidaasaa la yidhahda amiladu saasaa lagu tilmaamaa wey watilka taasi alamhaalu amhaasha iyo maaragtay tusaalooyinka ihi ama mahmaahyada ihi nadribuha waanu yeelnaa linnaasi dadka ayaanu u yeelnaa amilooyinka tusaalaha dadkaanu u yeelnaa si ay ugu cibro qaataan oo ugu tafakuraanoo u tadaburaanoo markaasi wixii ku jira ay ugu dhaqmaan wamaa yacqiluhaa mana garto ila alcaalimuuna dadka cilmigala mooye dad kale ma gartaan ahlu cilmiga keliya weeye dadka maaragtay ee aayaadkaas wax ku qaadanaya wey خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين خلق الله الله هو أبوري السماوات samadihiibuu abuuray waalarda dhulkana asagaa abuuray bilxaqi xaala kownihi multabisan bilcadli asaga oo cadli ku dhisan ayuu allah cadli isagoo ah ayuu abuuray weyan yacni cadaalad ayuu rabbi ku abuuray samaawaadkiiyo ardada weyan ina fii dalika arrinkaa la soo sheegay oo inuu allah subxaana wa tacaala samaawaadka iyo ardada cadaalad ku dhisan yihiin cadli uu u dhisay waxaa weye dhexdeeda waxaa ku sugan la'aayatan aayad baa ku sugan shay lagu cibro qaato ayaa ku dhex sugan weyaan iyo waano lilmuminiina dadka muminiintaabay ugu sugan tahay cid walba uguma sugnee muminiinta iska leh dadka iimaanka ahlul iimaanka ayaa wax ku qaato oo ku tadabburo markaasay marka ay ogaadaan koonkan inuu ilaahay xaq ku abuuray ayay waxay sameeyaan cibaadada ilaahay u baraxtiraan subxaana wa tacaala sida uu alkhalqu waliijaadu u leeyahay ayay ogaadaan inuu yani mutafaridun biluluhiyati waalcibaada inuu keligii yahay cibaadada uu cid kaloo la wadaagta aynan jirin ayay markaas ay ogaadaan weyan marka khalaqa allahu samaawaati waalarda bilxaqi macnaheedu waxa weeye samaawaadkan iyo ardadan koonkan allah ciyaar kuma abuurin baatilna kuma abuurin wuxuu abuuray shay xaqa waa maxay xaqnimadu waa inuu noqdo samaawaadkan iyo ardadani dadka ilaahay uu ku dhex abuuro dad mumtaxaniina inay yihiin dad la imtixaanaya inay yihiin adduunkana aysan ku baaqi noqonayn laga tegi doono maalin qiyaamo la yidhahdo la aadi doono dabadeetana dadka imtixaankii inta ay ku galeen adduunka natiijadiisa ay maalinkaasi geli doonaan wy marka ilaahay xaqaasu ku abuuray ee baatil kuma abuurin wey waxay la mid taha aayadda fii suurati najmi ku jirtoo kale allah uu leeyahay walilaahi maa fi samaawaati wamaa fi lard muxuu ilahay samaawaadkii ardadii dhexdooda wax ku sugan oo u leeyahay liyajziya aladiina asaauu bimaa camiluu wayajziya aladiina axsanuu bilxusna dadka wanaagsan inuu wanaagooda ka abaalmariyo kuwa xunxunna xumidooda uu ka abaalmariyo maalinka qiyaamaha waa taa wey marka in maalin ka dambeeya samaawaadkan iyo ardada adduunkan la joogaa maalin ka dambaysaahi haddii la yidhaahdo ma jirto oo maalin ka dambeeyaahi ma jiro la yidhaahdo macnaheedu waxaa waaye koonkaanba ilaahay xaq kuma abuurin baatil ba u abuuray weyaan baatil ba ku abuuray in la yidhaahdo koonka baatiluu ku abuuray maalin qiyaamaa ma jirto laisu soo saari maayana waa dhanniga ay mushrikiinta iyo kufaartu ay qabaan wey fi suurati saad ayaan ku arki doona allah odhanayo wamaa khalaqna asamaa waalarda wamaa baynahuma baila dalika danu ladiina kafaruu fawaylu liladiina kafaruu min annaar kaas waa malaha ay gaaladu leeyihiin dadka gaalada ayaa malaysee muminiintu waxay garanayaan maalintan maalin ka dambaysa inay jirto adduunkan in imtixaan loo abuuray aakharana natiijadii iyo jazihii inuu maarata qofka muslimka iyo kaafirka labadaba ay helayaan weya khalaqa allahu alla wuu abuuray asamaawaati samadaha iyo walard ardadii buu abuuray bilxaqi xaq buu ku abuuray baatilkuma abuurin weya ina fii dalika abuurista samaawaadka iyo ardada lagu abuuray xaqa lagu abuuray dhexdeeda waxaa ku sugan laaya cibrqaadashaa ku sugan lilmuminiina dadka muminiintaabay ku cibro qaataan ayagay ugu sugan tahay weyaan utlu maa uuxiya ilayka min alkitaabi waaqim asala ina salaata tanha can alfaxshaai walmunkari waladikr llahi akbar wallahu yaclam maa tasnacuun utlu akri oo raac nabiyllaahi maxamedu maa uuxiya waxa laguu waxyooday ilayka adiga laguu waxyooday oo min alkitaabi kitaabkii ah mintaan bayaaniyan ka dhigayna kitaabkii ah kitaabkii laguu waxyooday raac oo akriyo tilaawadiisa ilaahay ugu dhawow oo allah ugu dhawow wey raacitaankiisa ilaahay ugu dhawow subxaana wa tacaala waaqim salaat salaadiina oogo sidii ilaahay kuu faray ula imo maxaa yeelay ina salaata salaadu tanhaa way reebtaa can ilfaxshaa'i xaaladii foosha xumayd ayay saaxiibkeedii ka reebtaa weeyaan walmunkari xaaladii caqliga lagu inkiray munkarkii wixii xumaana way maarata salaadii way reebtaa waladikrullaahi alla xusitaankiisa oo alla la xusaahi akbaru mid weyni badan wey ama waladikrullaahi alla xusitaankiisa iyaakum idinka oo idin xusaa akbaru mid weyni badan wey wallaahu oo dikrigiina idinka xuskiina alla aad xustaan bay ka weyntahay wey wallaahu alle yaclamu wuu og yahay maa tasnacuuna waxaad samaynaysaan wey aayaddan qaybteeda hore nabiyulaahi maxamed waxaa la farayaa inuu kitaabka qur-aankao rabbi ku soo dejiyey dadkana ku dul akriyo akrintiisana alla ugu dhowaado owna raaco awaamirtiisa iyo nawaahidiisaba sidaysaa uula yimaado wixii la faray iyo wixii laga reebay inuu la yimaado baa la dooni wey utlu raac ama akri maa uuxiya wixii la waxyooday ilayka adiga lagu waxyooday oo min alkitaabi kitaabkii ah nabiyulaahi maxamedow akri oo tilaawadiisii alla ugu dhowow oo ku dhaqan waxaa loo jeeda macna tilaawa waxaa loo jeeda waa itibaacuhu biimtisaali maa yu'maru bihi wajtinaabu maa yunhaa canhu yacni inuu raaco wixii la amrayey iyo wu amarkaas la yimaado wixii laga reebayana kahariddeedii inuu ku raaco wlibtidaau bihadyihi inuu ku hanuuno hanuunka qur-aanka ku dhex suganna inuu qaato uu ku hanuuno ayaa la doonaya wya marka macnahaasaa loo jeedaa wy marka nebigeenna waa lagula khitaabaya hadalka waa lagu halqabsani laakiin waa tashriicun liummatihi wy ummadana waa loo jeedaa weyaan annagaana loo jeedaa utlu maa uuxiya ilayka min alkitaabi marka mintaasaa sheegna waa bayaaniya min alkitaabi ka mid ah lama odhanay bacdiya kama dhigayside min alkitaabi ah dheh kitaabkii ah weyan kitaabka lagu waxyooday ku dhaqan oo raac oo akri weeyaan wa aqimi salaata salaadiina oog yacni salaada oog waxaa loo jeedaa waktigeedii ku tuko oo waktigeedii ha ka dabamarina hana ka hormarina shuruudeedii la imow arkaanteedii la imow khushuucii ula imow sunankii ay lahayd la imow yani siday ahayd u tuka salaada ula imo weya waaqim salaat salaadiina og maxaa yeele ina salaata salaadu tanhaa waxay reebtaa ay saaxibkeeda waxay ka reebi yani tanhaa can saaxibihaa wey saaxibkeeda waxay ka reebtaa can alfaxshaai xaaladii foosha xumayd alfaxshaa waxaa la yidhaahdaa alkhasla almutanaafiyatu fi lqubxi waxa aad u foolxun baa loo jeedaa ayay ka reebtaa wlmunkari xaaladii munkarka ahaydoo sharciga iyo caqligaba lagu inkiray labadaba waa ay ka reebtaa maxaa yeelay salaada marku qofku daa'imo oo salaada uu ka murugoodo waxa weye sabab waxay ugu noqoni yani sabab waxay u noqotaa inuu munkaraadka iyo fawaaxisha uu qofku ka tago kullamaa salaada uu ka murugoodo oo qalbigiisa salaada ku weyn tahay oo say tahay salaada uu u guto loo amro ula yimaado wax alla wixii munkaraad iyo fawaaxish oo dhan qofka inuu ka tago ayay sabab ugu noqotaa weyaan walidaalika ayay salafkeennii ridwaan ullahi calayhim yani aayadan oo aqim salaata ina salaata tanha can alfaxshaai walmunkar aaaar fara badan oo mawquufo ah oo maaragtay salafkii saxaabadii ku eg ayay ka hadli jireen cabdullahi mascuud oo kale wuxuu dhihi jiray hadalladiisa ay mufasiriintu ka soo guuriyaan laa salaata liman lam yuic salaata waaacatu salaati tanhaahu can alfaxshaai walmunkari wuxuu dhihi jiray qofka salaad ma leh hadduusan salaadiisa aeicin salaadiisa yani siday ahayd uusan ula imanin wey salaaduu leeyahay ma leh aacatu salaadna waa maxay wuxuu leeyaha aacatu salaa markay salaada sidaytaa ula yimaado tanhaahu can alfaxshaai walmunkar waxa xun iyo munkarka ayay ka reebtaa xaalada foosha xun zinadii waxa lamidka ayay ka reebtaa cabdulahi bni cabaas oo kale wuxuu dhihi jiray faman lam ta'murhu salaatuhu bilmacruufi watanhahu can lmunkari lam yazad bisalaatihi min allah ila bucda cabdulahi bni cabaas baa hadallada ohan jiray wuxuu dhihi jiray qofka salaadiisa aysan macruufka amrin oo khayrka aysan farin munkarka iyo sharta aynan salaadiisu ka reebin salaadiisa alla agtiisa kama faa'iidaysto ilaa fogaansho mooye salaadna waa tukanaya munkarkiina waa ku dhex qasaya wuxuu ka faa'iidaysanayo ilahay agtiisa male buu leeyahay walidaalika salaadu waa ahaaro wey salaada waa ahaara wey qofku markuu tukado dunuubta ilahay kaga tahira waad ogtiin xadiidka imaamu tirmidi oo sanadkiisa uu leeyahy waa sanadun waa xasanu xadiidun xasanun saxiix oo saxiixinaya tirmidi can abi hurayrata radi allahu canhu wuxuu leeyahy qaala rasuulu llahi sal alla alay wasalam nabiga salaada tusaale u sameeyey wuxuu yidhi ara'aytum low ana nahran bibaabi axadikum yaktasilu fiihi kula yawmin hamsa maraatin hal yabqa min daranihi min shay ii warrama buu yidhi yacni mid idinka idinka mid a gurigiisa iridiisa haddii wadi ugu yaalla mar kastoo aad soo baxda maalintiiba shan jeer aad wadiga ku qubaysanayso qofka sidaa ugu qubaystaa wasak jidhkiisa ma ku haraya waa maya markaasay dhaheen qaaluu laa yabqa min daranihi shay wax ku haraaya ma jiro rasuulka ilaahayo yani shan jeer ninkii maalinta qubaysanayo markaasuu rasuulku yidhi fadalika mathalu salawaati alkhams yamxu allahu bihina alkhataaya taas waxaa la mida shanta salaadood baa la mida allah wuxuu ku dhaafaa gasabka qofka uu la yimaado ayuu rabbi subxaanahu wa tacaala ugu daayaa wey ilahay waa ku maarata dunuubtaada kuugu dhaafaya شنتا صلاة مركا دائم توي مركا صلاة وفحارة ولذكر الله ألا حسكيسا أيا أكبر وين بدل ذكر الله مصدر كاتي مر إلا يرهد ومصدر مضاف إلى مفعوله أما مصدر مضاف إلى فاعله إن كدقنا لبضا المفسرين تويشيغا هذه آن رحمه مصدر مضاف إلى مفعوله ولذكر الله الله حسكيسا وأضامر أي حسان الله أي حسان أضامري حسك إلهي والتسبيح دي التحميد كي إيه أو أمنتي سوى الله قاتل واحد ولا قهره أي أكبر وين بدن أو شيء وين أجر وين ثواب وين لقيت لياه وياه معناها سؤال هذا حديث عن رهن ولذكر الله مصدر مضاف إلى فاعله هذا كذلك لنا وحن نقول ولذكر الله الله الشيء كان كيسي إياكم إذنك أو إذن شيبه أضامدي مؤمنين تأهيدي أو إذن حساء في الملع الأعلى ملائكتي سدحنا ومقعيني نكون شيئا خير وناجينا وغفانا أي أكبر وين بدن من ذكركم إياه شيئا الله أبحثان تا الله كوين بدن ويا معناها كما وحقوف السرية معناها أنضم به وإن مصدر مضاف إلى فاعله اللي يراهده مفسرين في سلف كبلن كودا معناها سيكون فسران وحكم إلى عبد الله بن عباس علماء كوفة سريسو عبد الله بن مسعود وحكم إلى أبو الدرداء وحكم إلى صلبان الفارسي صحابة معناها سكورة في السنة يومي إلا يراهضوا الله حسكي في إذنك أو إذن حسوه معناها سكوشة قال ابن جرير الطبري إن معناها أيوه رجح يومي مركا ولذكر الله الله شيئتان كيسي حسكيسي في الملأ الأعلى الدومديس المؤمنين تأه أو كشيغو أي أكبر وين بدن من ذكركم إذنك شيئتيني أو الله أتشيسان إياه الله أسفتان تاسع إذن كذا إياه كوين بنوية والله الله يعلم وحقبيه ما تصنعون واحد صنعين إيسان الله علم بأوليه أقواشي نئي أفعاشي نئي خير كوذي شر كوذي وعقيه وأنا إذن كجزين يا مالك قيامها ويه هذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد بن عزيز